magaalada burco ee gobolka togdheer waxaa laga hirgeliyey hotel casri ah kaas oo loogu magacdaray alraxma waxaa daafurkiisa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada iyo weliba guddoomiyaha gobolka togdheer ugu horeyn madasha waxaa ka hadashay mid ka mid ah mas-uuliyiinta hoteelka iyadoona tilmaamtay in ay ka shaqayn doonaan horumarka magaalada boorama halkaa waxaanu ku furnay hudheel xadhigaanu ka jarnay maanta oo ku yaalla ka soo horjeedka ciro ama alxayaad loo yaqaano ama ciro tea shop qaybtiisa soo jeedka looga yaqaano akabaabi hudheel beder magaalada dhexdeeda ayaanu ka jarnay xadhigga maanta hudheelka marka wuxuu ka kooban yahay qayb jiifa oo singal iyo dhemel waa online waa habeenoo maalin cuntada sida noocyada cuntadeeda cuntada kala duwan waa jikinkii maxay tahay hilibgeelkii adhigii digaaggii biisadii beedkii quracaha qaybaha kala duwan waa sida muuqmadii ama oodka casida loo yaqaano oo maxay tahay quraacdiiya waa beerkii kalaawidii suqaarkii beedkii biiniskii quraacaha maxay tahay qaybahooda kala duwan oodka ama muuqmad waa subxii lagu quraacdo sixinkeennii adhiga bay leedahay qiimaheeda uu ku raaligale waana qiimo jaban gacmo furan ha lagu soo dhowaado maxay haytoy adeegyo fiican oo oonlayna twenty four an warisa ayaa laydiin hayaa heer burco hargeysa addasaba wixii ka yimaada xataa marka way lagu soo dhowaado hudheelkaas alraxma la yidhaahdaa dhinaca kale goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo guddoomiyaha gobolka togdheer daafurka hotelkani magaalada burco alraxma la yidhaahdo oo runtii ganacsatada yareer in la dhiiri geliyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciise dheere iyo nuura oo hirgeliyey hudheelkan oo hudheel casriga ah cuntadiisuna runtii wayna deeqday waxaan ilaahay uga baryayaa in cuntadaa macaanee maanta aanu ku aragnay iyo hurdadaa nadiifta iyo hudheelkanoo isugu jira cunto iyo hurdaba inuu noqdo hudheellada aan lagu khasaarin ee lagu tanaado ayaan ilaahay uga rajaynayaa waxaanaan leeyahay dadku hadday ku soo dhiiradaan inay dalkooda maalgashadaan waa faa'iido weyn inta shaqaale ka helaysa inta ka shaqaynaysa iyo iyagaba waxtar weyn bay u tahay inta kale qurba jooggaana waxaa leeyahay ku soo dhiirada dalka oo waxgashada dalka waxaan u hambalyeelaynaa oo baarigaynaa mulkiilaha ganacsadaha maalgeliyey ee hirgeliyey hudheelkan cuntada ee hurdada ah waxaan leenahay ilaahay kuu barakeeyo shacabka reer bucano waxaan leenahay meeradihii magaalada dib bay u dhaqaaqaysaa markaa waa inaynu soo camirnaa oo ka dukaamaysanaa oonu ka adeeganaa waxaannu maanta joognaa hoteelkan cusub ee magaalada burco lagu soo kordhiyey oo ah hurdo iyo cunto alraxma waxa aan bogaadinaynaa kolley qaabkiisa iyo yacnihii ma garaysaaye qadada uu samaynayaba waxaannu leennahay kuwii anfaca ee aan ku khasaarin ilaahayd ka yeelo insha allah binilah kariim nuura iyo xadeero waannu bogaadinaynaa runtii hudheelkan cusub ee ciise iyo nuura ay ka fureen magaalada burco oo ah hurdo iyo cuntaba runtii waa soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan u baadhigaynaa ilaahayna ha barakeeyo ha ka dhigo hudheellada burco ugu wanaagsan ee lagu soo hirto maahan markii ugu horraysay oo hoteel caynkan oo kalaha laga hirgeliyo magaalada burco ee gobolka togdheer